into CJSF 90.1 FM, broadcasting live from Burnaby Mountain, BC.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada madasha furan waa sabti toddobadii fiidnimo shan iyo labaatankii bishii toddobaad labadii kun iyo lix iyo labaatan waa xilligii hawada aynu ku kulmi jirray madasha furan waxa aad ka dhegaysataan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a iyo baraheenna bulshada sida facebook tiktok instagram oo aad ku heli kartaan ciwaanka madasha furan
jamca su-aal wanaagsan abtida dhici doonto sagaaliyo tobanka octoobar sanadkan lix iyo labaatanka waxa ugu muhiimsan waa arrimo la xiriira federationka iyo dowladda gobolka waxa ka dhexeeya inta badan waa toban su-aalood inta badan dadku waxay maqlaan mid ka mid a tobanka su-aalood
codkaasi waa xildhibaan shariif xaaji oo ka tirsan baarlamaanka gobolka alberta waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijyadeennii joogtada ahaa ee diiniga midda sugaanta afka hooyo udubdhaxaad iyo sooyaal marka hore waxaaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyey waxaana inoo haya saaxiibkay jaamac farasle
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan carab halka aad dhegaystayaal kala socotaan waa madasha furan wararkii ugu dambeeyey ee toddobaadkan dalkan canada waxaa ugu horeeyo aan ku bilowne buundada gordon how ee isku xirta dalka maraykanka iyo canada oo la xarigi jaray isniintana bilaabanaysa buundadaasi oo ay ku baxeen malaayiin doolar ayaa waxa ay in muddo ahba u caqabnayd caqabad hortaagan u ahayd furitaanka oo uu diidanaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump kaas oo la sheegay in uu ku qanciyey wasiirkiisa ganacsiga ganacsiga oo isagana uu ku sii qanciyey ninka iska leh buundada ambasador bridge ee isku xirta windsor iyo detroit buundadaas oo ah mid gaar loo leeyahay lacag badanna ee laga qaado ayaa muddo dheer kadib waxaa la go-aansaday in la dhiso buundo cusub buundadaasi oo ay dhiseen dowladda federaalka ee canada oo dhammaanba lacagta ku baxday bixisay qarashka iyo qalabka intaba waxaa buundadaasi loo furi waayey iyada oo la ramay in lacag laga helo inta aysan soo celinin lacagtii ay markii horeba ku kacday in la dhiso buundada ugu dambeyn jimcadii ayaa la xarg jaray hase ahaatee arrimaha tarifiska cusub ee kasoo kordhay maraykanka oo uu kanada kusoo rogayo awgeed dowladda kanada waxay go-aansantay inay keligeed dabaal degto dhinacan kanadiyankana xariga looga jaro ee magaalada winster dhanka kale dababkii xooganaa ee kanada ayaa sii socdo dababkaasi oo hadda gaaraya gobolka ontario oo keliya boqol iyo soddon iyo kow dab oo aan la xakamayn kuwa la xakameeyana ay ka sii badan yihiin dababkan ayaa laqay tuulooyin dhan halka ay abuureen in laga qaxo magaalooyin kale dad badan oo kanadiyaan ah gaar ahaan gobolka ontario u badan ayaa ka qaxay deegaanadoodii waxaana la filayaa in magaalooyin ballaaran ay uu dabku qabsan doono hadda waxa uu laqay laba meel oo ay degaan dadka abogaaga ah oo reserveka loo yaqaano iyo laba tuulo oo kale halka gobolka british columbia ay dababku eh, laqeen hal tuulo isla markaana ay cagta ku hayaan in ay sii ballaartaan ugu dambeyntiina sida aada wararkaba ku maqlayseen madaxda maamul goboleedyada canada iyo dowladda federaalka ah ayaa ku kulmay eh, bariga dalkan si ay o- uga jawaabaan caqabadaha soo kordhay ee ah tarifiska cusub ee dalka maraykanka maraykanka ayaa tarifis horle ku soo rogay waa canshuuree kuwaasi oo qaarkood ay dhaqan galeen qaar kalena ay maalmaha soo socda dhaqan galayaan waxaana ah, lagu wadaa inta badan inaysan eh, xataa tixgelin doonin heshiiskii kusma ee ganacsiga u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo canada hase ahaatee shirarkaasi ma ahayn shir la isku wada raacay madaxda gobolada intooda badan ayaa taageersanaa in laga jawaabo eh, canshuuraha cusub ee maraykanka soo bandhigayo halka madaxda labada gobol ee gobolka alberta iyo saskatchewan ay leeyihiin dulqaad hala muujiyo iyaan canshuuro looga jawaabin si eh, arintu aysan eh, midimid ku taag u noqon warka halkaad kala socoteen waa madasha furan
waad mahadsan tahay warkaa waxaa inoo soo koobay wararkii kanada ah, jaamac farasle Eh, waxaan ah, ku sii siqaynaa barnaamijyadeennii waxaana ugu horreyn doonaa aalaaba saynu u soo gudbin jirnay barnaamijkeennii diiniga ahaa waxaana inoo sheegaya sheekh maxamed axmed weli
waa tahay
waa tahay halkaasi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي walaalayaal ilaahay baa mahad iskale marka koowaad marka labaadna waxaan u mahad celinayaa idaacadda madasha furan iyo maamulkeeda jaamac farasle oo nagu martiqaaday halkan ugu- si aan uga gudbino masaayisha diiniga ah ilaahay baa mahad iskale ayagana waa u mahadnaqaynaa intaa kadib walaalayaal caaw waxay ku saabsan tahay muxaadaradeenu weysada oo ah mowduuc aada u fara aada u gudaweyn ayaan wax ka tataaban doonaa insha allah weysadu waxay leedahay walaalayaal shuruud arkaan mubdilaad een, makruuhaad intaba way leedahay sunan caawa insha allahu tacaala waxaan eegi doonaa shuruudda weysada iyo arkaanteeda shuruudda weysadu walaalayaal waxaa ka mid ah qofka weysadiisu ay ansaxayso inuu yahay muslim Al- alislaam baa ka mid ah qof gaal ah weysadiisu ma ansaxdo midka labaad waxaa oo ka mid a shuruudda weysada waxa- wuxuu yahay atamyiis qofku inuu yahay mid wax kala garanaya oo uusan ilmo yarna ahayn qof waalana uusan ahayn labadaa weysadooda ma ansaxdo O- midka saddexaad waxaa weeye waniqaawu can ilxaydi wanifaas gabadho xayd iyo nifaas inay daahir ka tahay haddayna daahir labadaa ka ahayn weysadeedu ma ansaxayso ee waxaa ka mid ah wa camaa yamnacu usuululmaayil albashara shay waa inuusan jirin biyaha ka macninaya jirka inay gaaraan sida saacadda qofka ku dhegan ama fargashiga ama rinjiga ama shay jirkiisa adigu ku dhegan uu biyihii u diidaya inay gaaraan waa inuusan ku sugnayn wa an laa yakuuna waa inaysan ahayn calaa cudwin xubinta korkeeda maa yuqayarulmaa biyaha wax doorinaya biyaha lagu weysaysanaya midabkooda wax bedelaya sida sacfaraankii shamiitadii burkii qasilkii cilaankii waxyaabaha la midka ah haddii ay waxaasu jiraan waa la dhaqayaa ilaa ay ka dhammaadaan oo biyo cad laga gaaro weyse ma ansaxayso waxaa ka mid a walaalayaal weysada shuruudeeda alcilmu bifadiyati weysada qofku inuu ku cilmi leeyahay faralnimadeeda waxaa ka mid a walaalayaal wa an laa yactiqid qofku waa inuusan ictiqaadin fardan oo min furuudii weysada faralyaalkeeda ka mid ah sunno shay faralyaalka weysada ka mid a hadduu sunno u ictiqaadiyo iyadana ma ansaxayso waxaa ka mid a walaalayaal adahuur almaa u dahuur biyaha lagu weyse qaadanayo ama lagu dahaaro qaadanayo inay noqdaan biyo daahira aan najaaso ahayn mustacmalna ahayn waxaa ka mid a shuruudeeda dukhuulu lwaqti waqtiga inuu galo wad iyo labadan shardiyo u dambaysa waxaa iskale dadka xanuunsan oo daa'imulxadadka la yidhaahdo ayaa labadan iskale waqtigu inuu galo iyo walmawaalaatu xiriirin lidaa'imi lxadad xadadkiisu midku daa'imka u aha waysada u xiriiriyo dadka gabdhaha dhiig furanka qaba qofka kaadida aan ceshan karin ka saxrada aan ceshan karin ka neefta aan ceshan karin xilli hore ma weysaysan karaan adiga waxaa kuu bannaan weysada cisha aad ku weysaysatay inaad suxu ku tukatay haddaysan kaa jabin laakiin asaga lagama ogolo qofka xanuunsan markuu saa u weysaysto oo weysada dhammaystirto waa inuu salaadan hore ka galo shuruuddaasay walaalayay leedahay qofkii aan aqoonina ma sixi karo sidoo kale waxay leedahay arkaan ay weysadu leedahay arkaanta weysada waxaa ugu horeeya sida nabigeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam anniya qofku markuu inuu farxasho waa sunno inuu sandaarsado oo luqluqdana waa sunno laakiin waajibku wuxuu ka bilowdaa wejiga marka maxaa ugu horeeya anniya sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wa inamaa sixatu alacmaali binniyaat acmaasha ansixitaankeedu waa in niyo la helo wa inamaa likulli ri'in maa nawaa qof kasta waxaa u sugnaaday wuxuu niyoodo wuxuusan niyeysan uma sugnaanin xadiiskaas waa xadiis saxiixa haddaad tukanaysid niyaa lagaa rabaa haddaad weysaysanaysid niyaa lagaa rabaa haddaad xajinaysid haddaad soomaysid haddaad sadaqa bixinaysid bal iska badaaya masaariifta iyo biilasha reerahaaga aad siinaysid haddaad u niyootid waajib ilaahay inaad gudanayso uu kugu waajib yeelay niy niyada ayaad ajri ka helaysaa cuntada aad cunaysid haddaad niyootid inaad ilaahay ugu daacaysatid ugu cibaadaysatid ajriyaad ka helaysaa dharka aad xirinaysad haddaad niyeysatid waajib inaad gudanayso cawradaada aad ku asturaysid ajriyaad ka helaysaa marka niyada saasaa ugu horeysa waxaa ku xiga qaslul weji wejiga in la dhaqo duulan wa cardan xagga dheerarka iyo xagga ballacaba minal uduni dheg laga bilaaba ilal uduni dhegta kale laga gaaro lafgareeda laga bilaaba ilaa sanxayaha meeshaa timooleyda ah oo timaha bar lasoo dhaqa weliba laga gaarayo waxaa ku xiga wa qaslul rijlayn labada wa qaslul yadayn labada gacmood in la dhaqo ilal mirfaqayni macalka aqowyada macooda in la dhaqo suxulada weliba gadaashooda weysada in la gaarsiiyo iyo wa qaslu shayin min arasi wa qaslu shayin min arasi madaxa qayb ka mid a in la dhaqo madaxa qayb ka mid ah in la dhaqo madaahibta qaar baa waxay qabaan in madaxa la wada mariyo la wada masaxo laakiin madhabkeena shaaficiyadu bar un ka mid a in la masaxo waxaa ku xiga wa qaslu rijilayn labada lugood in la dhaqo midda ugu dambaysa waxa weeyaan tartiib in la kala dambaysiiyo wejiga loo hormariyo gacmaha lagu xujiyo madaxa lagu xujiyo lugaha loo dambaysiiyo tartiibkaas waxaa laga qaadanayaa aayadda qur-aanka ah ilaahi subxaana wa tacaala suuratu maa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn suuratu maa-ida waa tuu ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo waidaa qumtum ila salaati salaada markaad u kacdaan waxaad dhaqdaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wejigiinna gacmihiinna madaxiinna masaxa lugihiinnana dhaqa somarat marka qof kasta oo muslim ah ayaa laga rabaa sidaa inuu sameeyo insha allahu tacaalaa waxa inoogu xiigi doonaa haddii ilaahay idmo weysada arkaanteeda iyo shuruudeeda haddaan ogaanay maxaa buriya afar shay ayaa weysada burisa afartaasaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala afarta shay waxay noqonayaan kan koobaad alkhaariju min axadi sabiileyn gadaal iyo horay wax kas- shay kasta oo ka yimid weysaduu buriyaa kaadi ha noqdo saxara ha noqdo dhiig ha noqdo wuxuu rabo ha noqdo midka labaad waxaa weeye sawaalul caqli caqligoo taga oo hurdo ku taga ama suuxdin ku taga ama daroogo ku taga ama qofka kooma uu galo xanuun- xanuunsado caqligiisu hadduu tago weysadiisa way burtay midka saddexaad oo ee, weysada burinaya waxaa ka mid ah ee, iltiqaa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiirayni ajnabiyayni min qayri xaa'ilin gabar iyo nin ajnabi kale ah waaweyn maro la'aanteedna isku taabtay madhabka shaaficiyadu arrinkaa waa ku ijmaacsan yahay in qofta dumarka ah ay ninka ka jebinayso weysada waxaa jirta aayad qur'aana oo ulamastuminaysaa ilaahay uu yiri subxaana wa tacaala aayadda waxaa isku khilaafay cabdulaahi bin cumar iyo cabdulaahi bin mas- een, cabdulaahi bin cumar iyo cabdulaahi bin cabaas insha allah mar gooni ayaan ka hadli doonaa midka ugu dambeeya waxa weeye oo jebinaya weysada qofku inuu taabto gadaashiisa ama horahiisa calaacasha beerkeedana uu ku taabto masl qubuli liaadamiyi aw xalaqati duburihi inuu dabadiisa taabto ama farjigiisa uu taabto weysadiisu way buraysaa qofku haddii weysadiisu burtana salaadiisu ma ansaxayso haddaan salaadiisu ansixina taariku salaad buu noqonaya hadduu taariku salaad noqdana ahlunaar buu noqonaya ilahay baan ka magan galnay naftayda iyo naftiinaba waxaan leeyahay ha lagu dadaalo ilahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa axkaam badan inaan soo gudbino aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya dhegeysigiina ha laga faa'iidaysaan leh idaacaddaas aad baa umahadsantay asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed sheekh maxamed axmed weli ilaahay ajariy xasanada ka siiyo innagana in lagu anfaco Ee, wakhtigu waa sii socdaa waxaynu u gudbi doonaa haddii allaha awoodali ogolaado labadii toddobaad ee hore waxaad dhegaysateen axmed faarax cali daajaa oo ka sheekaynaya abwaan soomaaliyeed iyo dhurwaa colaaddii dhex martay xilli ay abaar adagi jirtay oo ay culloobeen aan idiin kala dhex baxo idinka iyo idaajaa ee dhegaysi habboon
duqii oo waraaba cayrteeyey duqii oo aan lagu ogayn caano iyo calalis waxuu carruurta ololka gaajada kaga baktiyo duqii oo wixii bahalku ku barkaday awgeed gama ka quustay ayaa mar ay casarriiq ahayd waxaa u yimid wasama sayax nin la odhan jiray isaguna markuu arkay colaadda ba'an ee gabyaagu uu waraabo u hayo ayuu calal yar ugu shubay suntii lagu layn jiray oo uu sitay qayb ka mid ah xuseen baa kolkaa aad u farxay warsamana dhab ugu duceeyey dabadeedna habeenkii oo dalool qurihii tegey ayuu soo qabsaday ri weyda oo cadhadii ay sad iyo sooba ka marisay isla goobtii uu waraabuhu xaywaris kaga cunay ayuu ridii u dhageeyeyoo kolkuu geeyey gowrac ugu jiiday markaas buu suntii xubin walba ka mariyey gaar ahaanna bogga iyo gollaha kaga dhabooqay maxaa xigay intaan waagii baryin buu meel uu jirayba waraabihii isaga yimi ridii baa la isugu qayshaday kii cantuuga ka helayba caloosha ayuu u daruuray wax yar kadibna afka ayuu ciidda gashaday caatadii rida oo aan weli dhammaan ayay jabaneeyo dhurwaa baktiyeen waa berigii kii raqdii yimid oo ridii wax ka waayey wuxuu cunay kii xalay suntii ku naf waayey markaas bay isgarab jiibsadeen iyaga oo isku mid ah habeenkaas gelinkiisii dambe ayaa waxaa dagaankii saabtay dhawaaqii aan kala joogsiga lahayn ee bahalkii sumaysnaa codku waa cod waraabe ha yeeshee dhesalaalaq ma aha oo markuu dhergo wudixii lagu yiqiin ma saaweeyo waa cod baddelan oo dad badani ay sababtiisa soo rogi waayeen ninka keliya ee dhab u garanayay hoostana ka qoslaayey xuseen buu ahaa kaahii waa beri ayuu kabihiisii iladay goobtii uu xalay sida sumaysan kaga yimid ayuu abbaaray si uu u soo eego siday wax u dhaceen wuxuu dul tegay hilaadda labaatan waraabe oo inta badani ay bakhti tahay inta kalena ay ku daba jiraanoo ay xanuun la cabaadayaan kolba mid xaraaruga ayuu dul tagaa oo inta hore iyo gadaal kala soo laabto u fiirsadaa sidii nin kala yaqaan sidii nin ay u kala soocan yihiinoo hubinaya barkii qurbacii cunay iyo xaywanaskii dhaafiyey inay ku jiraanoo uu bakhtiga ka dhex aqoodo subaxdaas buu xuseen isu qaatay nin ku guulaystay goob dagaaloo si xaragale cadowgiisii uga ilhelay goobuhu sakaradarane midaan uu ku libaystay waxay ula ekaatay tii sayid maxamed iyo ciidamadii ingiriisku ay isaga hor yimaadeen bishii abriil kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii goobtii boqolaalka askarta ah lagu warjeefay ee wixii gacanta daraawiisheed ka badbaaday ay lixdan nin ee qura ahaayeen goobtii cagaar weyne goobtaas oo kale nin dhigay inuu ka aamusaa miyay ku habboon tahay alla ilaahi waa maya waa laga gebi jiray xuseenna waa afmaal caanahoo maanta oo kale aan tirinta maansada loogu tiitiirayn isaga oo kada looba isla kobtii uu bahalku daadsanaa ayuu ka tiriyey gabaygan digashada ah ee waagiisii ay soomaalidu tamadin jirtay welina lagu maadsado bilowga ayuu ku tilmaamayaa qoob culayska abaarta geyiga saabatay siday xooluhu ugu kala adkaysi bateen iyo geela maahee ari iyo raggii lo dhaqan jiray siday ugu caydoobeen markaas buu yidhi cashi iyo abaar baa ka dhacay ciidda dunida ahee carab iyo cajami waa og tahay cudurka maanta ahee dhulba wadaa caddaa mudugsa waa caynad goonayah waxaa coo tabcaaday waa ninkii geel cisayn jiraye ari camar ahaa lo-ina waa ceeba badan leeye cadhanimay ka qaadiyo ninkii ceelka tubay maanta labadaasu cil iyo hadday cayru go'ayaane waxba u cayntay nimankii ku furay cawska buurkarinib intaa markuu yidhi ayuu waraabihii wada bakhtiga ahaa toos ula dacwiyey wuu caayayaayo wuxuu ku caayayaa inuu doqon yahay maxaa yeelay waxa maanta ku dhacay kuma ay dhaceen markuu qurbaca ka cunay haddii aanu ku soo noqdeenoo si ceerimaana aanu kaga darsadeen awrkaba intuu sadaqa u niyeysto ayaanu waxba u sheegteen sunna ku laayeen markaas buu isaga oo degasho iyo darrowba isugu daraayo wuxuu ku yidhi anoo caariyaan waxaan ku furay cadayga laaska ahe reer cumar caglaawow dugaag caaq ahaa tahay anoon caana labadaas halaad ciniqi ii raacin waataad cunteen baad qabkii calanku saaraay waad ila collowday hunguri camal rag weeyaane caarsaaradii hore haddaad cayshadaa bogatay cindo laahi baan odhan lahaa kumana caayeene sida maal cidlo ah yaad rakaad soo celceliseene adigaa calfaday kaad dhalkii soo cadceedsadayn anoo ciilka raysaha jabshoo tala caddayn waaye cidkuu iiga soo dhacay ikhyaar ii codkaar ahaaye ciduu tagaba hanaqaad rag baa caafimaad tala eh oo sayax baa cadaab lamagashow caawa ii yimid wuxuu yidhi anricaata ah suntii kuugu cananaashay isma celisid oo baahi bay cadadaa tahaye goortaad cantuugtaa futada ciir ka soo baxay maxaa cididda loo yaal haddii cudud la ii sheegtay maxaa cayga loo qubay dhabbaha calaska aad moodo dad colloobay ceebtiisu waa inuu cataabaayo cawaweerku waa maxay rag waa kii calool adag ma innagaa cashiiro ah maxaad iigu cabanaysay ciilkan habeen hore qabay yaad ciribtii haysaaye caraaraha dhigatee maxaan caro la soo toosay kor aad cararta cidihiinnu waa caga badnaayeene ama aad casha iyo buurta iyo ciilsi gudad moodo ama aad ceelgardi iyo roox tagtood ciidangeys dirato waxba ha u caraacalin nimaan kuu cadnaxahayne raggaad caydha mariseen kalgacal idinka ceeraaye cawgiir maxaa idinka dhigay sida cagaar weyne dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
kaasi wuxuu ahaa axmed faarax cali aadi ajaa oo inoo soo jeedinayay barnaamijkeenii miidda suugaanta halka aad ka dhegaysanaysaanna waa madasha furan innagoo wakhtiga kusii jirna waxaan haddana idinka baxayaa hawada idinka iyo heesta daryeel waxay noo soo qaadi doona isu idaarsan doona cabdinuur jaas iyo deeqa axmed knows the secret.
dhaniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duugiyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa dan iyo xel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duug iyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan dabaylaha maygaa celin celin celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa celin dan iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajan hayaa dushadan saarayaa daniya guur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajan hayaa dushadan saarayaa daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan dabaylaha maygaa celin celin celin maygaa celin dabaylaha may